بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله baabu maa jaءa fii khaatami rasuuli اllaahi salى اllahu عalayh wasalam wuxuu baabu yahay wuxuu ku yimid faraantiigii nebiga calayhi الsalaatu wasalaam xadaanaa qutaybat bnu saciid wagayru waaxidin iyo waaxid waxaan ahayn macnaa culimo badan oo ka qaatay can cabdillaahi bni wahm can yunus can ibni shihaabin can anas bni malikin radia allahu canh qaala wuxuu yidhi kaana khaatamu nabiyi sala allahu calayh wasalam nabiga calayhi salaatu wasalaam faraantigiisu wuxuu ahaa min wariqin ay min fidatin mid fida xaggeedka fidow ka samaysnaa wa kaana fasluhu xabashiyan faskiisana wuxuu ahaa xabashi alfas waxaa la yidhaahdaa meesha wax looga qoro faraantiga waa meesha uu ka kuusan yahay ayaa waxaa la yidhahdaa fasl khaatam meeshaasi ayadu waxay ahayd xabashi waxaa loola jeedaa waxaa lagu sameeyey fi lxabasha fii ardi alxabasha dhagaxa laga sameeyey ayaa waxaa laga keenay min bilaadi alxabasha qaala xadaanaa qutayba qaala xadaanaa abu cawaana can abi bishrin can naaficin can ibni cumara radia allahu canhuma ana nabiya sala allahu calayhi wasalama ittakhada khaataman nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu samaystay faraanti min fidatin fida ka samaysan fakaana yakhtimu bihi waa ku tiimbarayn jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam faraantiga walaa yalbasuhu mana labisan jirin waxaa noo imaan doonta sababta nebigu calayhi salaatu wasalaam uu u samaystay inay ahayd inuu ku tiimbareeyo rasaa-isha uu dirayo tiimbarada waa la yaqaanaa waa wax loogu talagalay tasdiiq risaaladan inay ka socoto min annabiyi calayhi salaatu wasalaam ayaa lagu ogaanayaa cidda loo dirayaa ku ogaanaysa waxyaabaha tiimbaraha loo samaystana waa sidaa si loo ogaado jihada mucayanada ah ee risaaladani ay ka socoto maxaa yeele waxaa dhici karta inuu qof kala soo diro qofkaa kale ee soo dirayna uu iska dhigo inuu qofka yacni cid kale ugu nisbeeyo uu yidhahda risaaladan waxay ka socotaa min fulaan aydoon fulaan ka socon maxaa lagu kala ogaanayaa inay dhab tahay inaysan dhab ahayn waxaa lagu kala ogaadaa waa bilkhatmi nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu samaystay faraanti fida ka samaysan fa kaana yakhtimu bihi ay birasaa'il yakhtimu wuxuu ku khatimi jiray bihi faraantigaas ayuu wuxuu ku khatimi jiray rasaa'isha uu dirayo walaa yalbasuhu mana labisan jirin nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu labisan jiray faraantii waa noo imaanaysa axaadiid badanaa sugaysa qaala abuu ciisa abuu ciisa wuxuu yidhi abuu bishrin ismuhu jacfar ibna abi waxshiya abuu bishrin sanadka aan kusoo marnay magaciisu waa jacfar ibna abi waxshiya abuu cawaanana waa la yaqaanaa waa wadaax ibn cabdillaah alyashkuri qaala xadaanaa maxmuud ibni khaylaan qaala xadaanaa xafs ibni cumar ibni cubayd huwa anaafisi qaala xadaanaa zuhayr waa zuhayr ibnu mucaawiya ibnu xudayj abuu khaytama waa kunyadiisa can xumaydin waa xumayd ibni abi xumayd alطawiil can anas ibni malikin radia allahu canh qaala wuxuu yidhi kaana khaatamu rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam faraanti nebiga calayh isalaatu wasalaam wuxuu ahaa min fidatin fida xaggee fasuhu minhu khaatamka nebiga calayh isalaatu wasalaam faskiisu minhu ay min alkhaatam faraantigu ka mid ahaa yacni isla fiduu ka samaysnaa wey qaala xadaanaa isxaaq ibnu mansuur qaala xadaanaa mucaad ibni hishaam waa mucaad ibni hishaam ibni abi cabdillaah addustuwaa'i qaala xadaanii abi hishaam addustuwaa'i can qataada can anas bni malikin radia allahu canh qaala wuxuu yidhi lamaa araada nabiyu sala allahu calayhi wasalam markuu nebigu doonay calayhi salaatu wasalaam an yaktuba inuu qoro uu rasaa'il u diro ila alcajami cajamta qiila lahu waxaa lagu yidhi ina alcajama laa yaqbaluuna cajamtu ma aqbalaan ilaa kitaaban ilaa kitaab calayhi dushiisa uu yahay khaatamun khatmi iyo tiimbare kitaab uu saaran yahay mooye wax kale ma aqbalaan fastanaca wuxuu samaystay nebigu calayhi salaatu wasalaam khaataman faraanta ayuu samaystay oo yani una isticmaalo inuu ku tiimbareeyo rasaa'isha fakaannii anduru aniga waxaad moodaa inaan fiirinayo ilaa bayaadihi faraantii nebiga calayhi salaatu wasalaam caddaankiisa fii kafihi oo ku sugan calaa cashi nebiga calayhi salaatu wasalaam macnaha faraha mid ka mida uu ku jiraa nabiga alay slat slam faraanti ahaanna waa u isticmaalayay tiimbara ahaanna waa u isticmaalayay waxa ku qornaa axaadiiay noogu imaan doonaa qaala xadaanaa moxamed ibnu yaxya qaala xadaanaa moxamed ibni cabdillaahi alansaari qaala xadaanii abi cabdullaahi alansaari can humaama can anas bni maliki radia allahu canh qaala wuxuu yidhi kaana naqshu khaatami nabiyi sala allahu calayhi wasalam faraantaga nabiga calayhi salaatu wasalaam naqshigiisa wuxuu ahaa macnaha waxaa ku qornaa wuxuu ahaa muxammadun sadrun wa rasuulun sadrun wallah sadrun macnaha wuxuu ula jeedaa waxaa ku qornaa muxammadun rasuulullah laakiin muxamed keligeed waa sadar rasuulna waa sadar lafduljalaaluna waa sadar saddexa saas isku daba yiileen tiin barahaasi markii risaalo lagu dhufto maxaa kusoo baxaya muxamedun rasuulullah idan waa tiin bara rasmiya oo nebigu calayhi salaatu wasalaam uu ku dhejin jiray rasaa'isha uu u dirayo ila almuluuk cajamta la leeyahay rasaa'il u dirayaa waa dadka boqorada iyo madaxda uu nebigu calayhi salaatu wasalaam dacwada gaarsiinay qala xadaana nasr bn cali aljahdami abu camri qaala anba'na nuux ibnu qays can khalid ibni qays can qataada can anas bni maliki radi allahu canh ana nabiya sala allahu alayh wasalama kataba ila kisra wa qaysara wاnnajaashiy saddexdaba rasaa'il uu qoray kataba nabiga calayhi salaatu wasalaam risaalo ayuu wuxuu u qoray ilaa kisra kisra waa wuxuu ahaa berigaasi meliku faris wa qaysar waa meliku ruum wannajaashi waa meliku lxabasha saddexduba waa minwaa acaajimtay ka mid ahaayeen boqorro acaajimay ahaayeen kisra risaaladii nabiga u diray calayhi salaatu wasalaam waa jeexjeexay oo waa jarjaray markaasuu nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku habaaray inuu ilaahay mulkigiisa jarjaro baabi'iyo ilaahayna waa baabi'iyo mulkigiisa qaysarna waa heraql nebiga calayhi salaatu wasalaam markuu risaalada u diray waa soo dhoweeyey marka hore laakiin gadaaluu ka baxay oo markuu arkay qoomkiisa inay ka dideen in la islaamo wuxuu yidhahdee waa idinku itixaamaya xadiidkii dheera waa soo marnay annajaashii radia allaahu canhu waa islaamay asoo haddana boqor u ahaa nasaara nasaara alxabasha asoo boqor u ahaa u talinaya haddana maca daalika taa umaysan diidin inuu islaamuu rumeeyo markuu dhintana nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku tukaday salaatu ljanaaza faqiila lahum faqiila lahu nebigu waxaa lagu yidhi calayhi salaatu wasalaam innahum ayagu laa yaqbaluuna ma aqbalaan kitaaban kitaab ma aqbalaan ilaa bikhaatam ilaa tiin bara mooyaan in tiin bara la saaro mooyaa kitaab aqbali maayo kitaabka waxaa loola jeeda waa risaala waa warqad loo qoro fasaaqa rasuulu llaahi sala allahu alay wasalam nabiga calayh salaatu wasalaam wuxuu sameeyey khaataman faraanti xalqatuhu fidatun wareegiisu fida uu yahay xalqada waa wareega khaatamka uu ka samaysan yahay waa fida yani wareega faraantigu ayaa fida ah wa nuqisha fiihi waxaana lagu qoray muxamedun rasuulu llah qaala xadaana isxaaq ibnu mansuur qaala anba'na saciid ibnu caamir walxajaaj ibni minhaal can hamaam ibni munabih can ibni jurayjin cabdilmalik ibni cabdilcaziiz can الzuhri can anas bni maliki radia allahu canh ana nabiya sala allahu alayhi wasalama kaana wuxuu ahaa idaa dakhala alkhala'a hadduu nebigu calayhi salaatu wasalaam musqusha gelayo nazaca wuxuu siibay khaatamahu faraantigiisa ayuu siibaayey xadiidkan culummadu way isku khilaafeen fii sixatihi wa dacfihi alimaam abu daawuud raximah اllah fii sunanihi markuu xadiidkan soo saaray wuxuu daba dhigay inuu yidhi hada xadiiثu munkar xadiidkan wuxuu yidhi waa xadiid munkara lafdiga صaxiixana waxa waaye buu yidhi ana الnabiya salى اllahu alay wasalam ittakhada khaatama min fidaةi ثuma alqaah khaatam fido ka samaysan ayuu samaystay kadibna waa tuuray sidaasaa wuxuu yidhaahday lafdiga xadiid ku soo arooreya wahmiguna wuxuu ka dhacay buu yidhi fii hada alxadiid hamaam oo wuxuu yidhi walwahmu min hamaam hamaam ayaa wahmiyey oo lafdigan sheegay waxaa ka mid ah a'immada xadiidkan daciifisay alimaamu الnasa'i raximah اllah wadaar اlqudni wاlbayhaqi wاlalbani aimadaasi waxay dhammaantood sheegeen xadiidkan inuu yahay xadiid daciifa qaarna waxay yidhahdeen sida abu daawuud oo kale waa munkar ibnu اlqayim raximah اllah fii tahdiib الsunan wuxuu yidhaahdaa gaayatuhu annahu gariib xadiidkan gaayadiisa iyo meesha ugu dambayso ee la gaadhsiin karo waa inuu hariib yaha buu yidhi hariib bimacnaa waa daciif waa xadiid daciifa mana gaadhsiisna buu yidhi in la yidhaahdo waa munkar calaa kulli xaal xadiidka ma sugna xadiidkan waa xadiidaan nabiga ka sugnayn calayhi salaatu wasalaam aima uu ka mid yahay atirmidi iyo ibnu xibbaan iyo xaakim ayagu way saxiixiyeen laakiin sida saxiixa waa qowlu aima qowlu abi daawud wاnnasa'i wadaar alqudni walbayhaqi oo ah inuu xadiidkan yahay xadiid daciifa aqalu axwaalihi waa daciif culammada qaara xadiidkan waxay u daliishadeen wax ku qoran yahay dikru llaahi caza wajal inaan lala geli karin fi lxamaam xadiidkaanay u daliishadeen waxay yidhahdeen wuxuu nebigu faraantiga u siibayay calayhi salaatu wasalaam sababtu maxay ahayd waxaa ku qornayd muxamedun rasuulullah maadaama ay ku qoran tahay muxamed rasuulullah lafduljalaalaha oo magacii ilaahaya subxaana wa tacaala iyo magacii nebiga sala allahu calayhi wasalam in musqusha lala galo ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam iska ilaalinayay saa darteed uu faraantiga u siibay idan waxaa laga qaadanaya bay yidhahdeen wixii dikrullahi ay ku qoran yihiin inaan musqul lala gelayn laakiin xadiidku waa xadiid daciifa قال xدثنا إسحاq بن منصور قال xدثنا cبد الله بن نمyر قال xدثنا عبayd الله بن عمر عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما qaala wuxuu yihi اتkhذ rasuul الlahi slى الlه عليه وسلم nabiga عalيه الصلاaة وaسلام wuxuu samaystay khaatman faraanti min wariqin oo fid ka samaysan alwariq waa alfiة fakaana fii yadihi nabiga gacantiisa ayuu ku sugnaa calayhi salaatu wasalaam uma kaana fii yadi abi bakrin wa yadi cumar kadibna faraantigaasi wuxuu ku sugnaa gacanta abubakar iyo midda cumar uma kaana fii yadi cuhmaana radia allahu canhum kadibna gacanti cuhmaan ayuu ahaa gacanti cuhmaan uu galay xataa waqaca ilaa faraantiga uu ku dhacay fii bi'ri ariisin ceelka la yidhaahdo bi'r ariis naqshuhu muxamedun rasuulu llah biru ariis waa ceel ka agdhow masjidu quba culammada qaar waxay yidhahdeen masjidu quba ayuu wuxuu u jiraa boqol iyo konton mitir macnaa waa u dhow yah jihada galbeed una ka xiga masjidu quba ceelkaasaa waxaa la yidhahdaa biru ariis biru waa ceel ariiskuna waa magaciisa ceelkaasuu ku dhex dhacay faraantigii nebiga caleyh isalaatu wasalaam oo ay ku qornayd muxamedun rasuulullah xadiidkan macnihiisu waxa waye marka ama laga faa'iidaysanaya in nebigu caleyh isalaatu wasalaam faraantigaasi uu watay ilaa uu ka dhimanayo ilaa uu ka dhimanaya caleyh isalaatu wasalaam faraantigaasuu watay faraantiguna wuxuu ka samaysnaa min fida waana bannaan tahay in la qaato faraanti ka samaysan min fida laakiin min dahab maya nabigu calayhi salaatu wasalaam marka hore waa samaystay uma alqaa kadibna waa tuuray calayhi salaatu wasalaam asoo mimbarka saaran ayuu iska tuuray faraantigii dahab ka samaysnaa kadibna wuxuu samaystay faraanti min fida ka samaysan ilaa uu ka dhimanaya calayhi salaatu wasalaamna asoo isticmaalay baabu ma jaءa fi ana الnabiya salى اllahu عalayhi waslama kana yatakhatamu fi yamiinih wuxuu baabu yahay maa jaءa wixii ku yimid fi ana الnabiya salى اllahu عalayh waslama kana yatakhatamu nabiga calayhi salaatu wasalaam inuu faraantiga ku qaadan jiro u gashan jira fii yamiinihi midigtiisa xadaanaa moxamed ibni sahl ibni caskar albaqdaadi wa cabdullaahi bni cabdiraxmaan qaala ahbaranaa yaxya ibni xasaan qaala xadaanaa sulaymaan ibnu bilaal can shariik ibni cabdillaahi ibni abi namir can ibraahim ibni cabdillaahi ibni xunayn can abiihi can caliy bni abi aalibin radia allahu canh ana nabiya sala allahu calayhi wasalama kaana yalbasu khaatamahu nabiga calayhi salaatu wasalaam faraantigiisa wuxuu ku labisan jiray fii yamiinihi midigtiisa alkhaatam culammadu waxay yidhaahdeen afar luqadood ayaa ku bannaan fi luqa in ta'da la kordhigo oo khaatam la yidhaahdo iyo in ta'da la hoos dhigo oo la yidhaahdo alkhaatim iyo in la yidhaahdo khaataam iyo in la yidhaahdo khaytaam khaytaam iyo khaataam waa laba luqadood labada kalena waa ta'doo marna la kordhigo marna la hoos dhigo oo khaatam iyo khaatim la yidhaahdo afartaa luqadood ayaa ku bannaan in loo isticmaalo fi luga haddaad khaatam tidhahdana waa sawaab haddaad khaatim tidhahdana waa sawaab haddaad khaytaam tidhaahdo iyo haddaad khaataam tidhahdana waa sawaab afartuba waa min luqati alcarab qaala xadaana muxamed ibnu yaxya qaala xadaana axmed ibnu saalix قال xدثنا cبد الله بن وهب عن سليمان بن بلال عن شhريك بن عبد الله بن أبي نمر نحوه نحو الحديث المتقدم قال xدثنا أحمد بن منيع قال xدثنا يزيد بن هاrون عن حماad بن سلمة qال wuxuu yihi رأيت بن أبي rاaفiع waxaan arkay بن أبي rاaفiع oo yتkhtم fيi ymiinihi midigtiisa faraantiga gashanaya faسألتهu عan ذلika arinkaa baan wax ka weydiiyey faqاala wuxuu yihi رأيت cبداللahi بن جعفر waxaan arkay cabdullaahi bnu jacfar yatakhatamu fii yamiinihi oo midigtiisa faraantiga u isticmaalaya wa qaala cabdullaahi bnu jacfar radia allaahu canh kaana rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam yatakhatamu fii yamiinih nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa faraantiga mid uu isticmaalo midigtiisa cabdullaahi bnu jacfar waa cabdullaahi bnu jacfar ibna abi aalib oo waxaa dhalay jacfar ibna abi aalib duljanaaxayn قال xدثنا يحيى بن موسى قال xدثنا cبد الله بن نمyر قال أخبرنا إبراهيم بن فضل عن cبد الله بن محمد بن عقيل عن cبد الله بن جعفر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم kاna yتkhtم في يمينه نبga عليه الصلاaة وسلام wuu ku faraantiyeysan jiray midgtiisa midgtiisu faraantiga gashan jiray xadiidkan waa xaسن بشhawaahidihi cبdاللahi بن محمد بن عقيل waa mukhtalafun fiihi culamaa lxadiid waa isku khilaafeen qaar waxay yidhahdeen waa xasanu lxadiid qaarna waxay yidhahdeen waa daciif laakiin xadiidkan duruq kalu leeyahay qaala xadaana abulkhaaab ziyaad ibnu yaxya qaala xadaana cabdullaahi bnu maymuun can jacfar bni muxamed can abiihi muxamed can jaabir bni cabdillaahi radia allahu canhuma ana nabiya sala allahu alayh wasalam kaana yatakhatamu nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku faraantiyeysan jiro faraatiga gashan jiray fii yamiinihi midigtiisa qaala xadaana muxamed ibnu xumayd alraazi horaan usoo marnay ninkan qaala xadaana jariir can muxamed ibni isxaaq can salt bni cabdillaah qaala wuxuu yidhi kaana ibnu cabaas radia allaahu canhuma ibnu cabaas wuxuu ahaa yatakhatamu fii yamiinihi mid midigtiisa faraantiga geliya walaa ikhaaluhum umana malaynayo ilaa qaala ilaa inuu yidhi ibnu cabaas kaana rasuulu ullah sala allahu calayhi wasalama yatakhatamu fii yamiinih axaadiistaasoo dhan wuxuu u soo arooriyey alimaamu tirmidi raximahullah dhammaantood hal arrin bay tusinayaan nebiga calayhi salaatu wasalaam inuu faraantiga labisan jiray gaar ahaanna gacanta midig ama faraha midig uu ku labisan jiray faraantiga markuu gashanayo nebiga calayhi salatu wasalaam midigta ayuu ku gashan jiray oo faraha midigta ayuu u isticmaali jiray bidixda in loo isticmaalo ayaduna waa jaa-is oo axaadiidta qaaraa ku soo aroortay axaadiidta ku soo aroortay in midigta faraantiga la geliyo iyo in bidixda la geliyo culummada duruqday u mareen way kala duwan tahay qaar waxay yidhaahdeen marka horeu midigta gashan jiray nebiga calayhi salaatu wasalaam kadibna bidixda ayuu u bedelay oo fii aakhiri xayaatihi faraantiga wuxuu gashan jiray fi lyadi lyusraa gacanta bidix qoladaasi warkooda waxaa ka muuqda inay leeyihiin midigtii waa la nasakhay midigoo marka hore ku labisan jiray kadibna waa ka tegay nebigu sala allahu alay wasalam bidix uu isticmaali jiray qaarna waxay yidhaahdeen axaadiidta midigta sheegaysa dacfiyaa ku jira oo lafdulyamiin waxay yidhahdeen waa lafdu shaada lafdiga yamiin ee midigta sheegaya waxay yidhahdeen lafdi sugan maaha sida saxiixana lafdigan waa sugan yahay axaadiid fara badanuuna ku yimid oo ay ka mid yihiin kuwuu shiiku hadda halkan ku sheegay cabdullahi bni jacfar cabdullahi bni cabaas iyo kayrkood inta waxay wariyey inuu midigu isticmaalay nebigu calayh isalaatu wasalaam ariiqa saddexaad waxa weeye in lagu in la jamciyo adilada kala duwan waxaana lagu jamcinayaa in la yidhaahdo midigtuna waa jaa-is bidixduna waa jaa-is labaduba waa bannaanta labadubana nebigu waa isticmaalay sala allahu calayh wasalam haddii qofku midig u gashtana waa u bannaan tahay hadduu bidix gashtana waa u bannaantahay laakiin waxay culammada qaar fadileen in midigta loo isticmaalo way cileeyeenoo waxay yidhaahdeen haddii bidixda loo isticmaalo bidixda waxaa loo isticmaalaa in nijaasaadka iyo wasakda lagu zuuliyo qofka waxay yidhahan marka haddii faraantiga uu bidixu isticmaalo waxaa laga yaabaa faraantiga inay wax ka gaaraan markuu nijaasaadka iyo awsaakhda ku zuulinayo bidixda laakiin hadduu midigta u isticmaalo waxay yidhaahdeen waa ka nabadgelayaa awsaakhda inay gaaraan yani faraantiga inay gaaraan calaa kullin hadduu qof bidix u isticmaalo iyo hadduu midigu isticmaalo labaduba u bannaantaa lagu inkiri maayo fartee loo isticmaalayaa ama faraha kubee loo isticmaalayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaa sugnaatay inuu laba far nahiyey in faraantii loo isticmaalo asabaaba walwustaa sabaaba waa farta suulka ku xigta iyo farta dhexe cali bni abi aalib radi allahu canh wuxuu yidhahday nahaani nabiyu sala allahu calayh wasalam an atakhatama bihadihi wa haadih markaasuu wuxuu ishaaray ila asabaabati walwustaa xadiidka wuxuu ku jiraa fii saxiixi muslim wuxuu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu iga reebay inaan faraanti u isticmaala middan iyo midda ku xigta waa farta suulka ku xigta iyo midda kusii xigta farta dhexe ah labadan nebiga calayhi salaatu wasalaam waa iga nahiyey buu yidhi culammadu waxay yidhahdeen nahyigaasi wuxuu ku dhacayaa waa ragga dumarku lama wadaagaan oo dumarku waa u bannaanta bay yidhahdeen in farahooda u isticmaalaan faraantiga farta dhexe iyo midda ku xigta intaba laakiin nahyiga waxay yidhaahdeen wuxuu khaas ku yahay birijaal raggaa loo diidayaa sababtana waxay ku cileeyeen waxay yidhaahdeen qofka inta badan gacmaha waa ku shaqaystaa oo camal uu ka qabtaa markuu faraha camal ka qabanayo ama uu ku shaqaynayo waxay yidhahdeen farta dhexe iyo midda suulka ku xigta waa kuwa sida qaalibka camalka la mubaasharooda wey markii wax la qabanayo amaa waxay yidhahdeen faryarayda ayadu koonay ku taallaa jaanibi arafay xigtaa ayadoo waxay yidhahdeen kaa mashquulin mayso inaad gacmaha ku shaqaysato saas darteed waxaa fadli badan in faraantiga loo isticmaala bay yidhahdeen faryarayda haddii uu ka maarmi waayo ama qofka u baahdan in farta ku xigta labadaas inaan lasoo dhaafin faryarayda midda ku xigta inaan lasoo dhaafin qaala xadaana muxamed ibni abi cumar qaala xadaana sufyaan can ayuub ibni muusa can naaficin can ibni cumara radia allahu canhuma ana nabiya sala allahu alay wasalam ittakhada nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu samaystay khaataman faraanti min fidatin oo fida ka samaysa wa jacala fasahu mima yali kafahu wa jacala nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka dhigay fasahu alfas waa meesha faraantiga ugu waasicsan faraantiga meeshiisa ugu waasicsan waa xaggee oo ugu ballaaran waa meesha wareega ee meesha ugu kuusan yani buuran waayo ama kuusan ee dhexe oo farta inta badan dadku ay ku aadiyaan qaybta kore ay ku aadiyaan laakiin nabiga calayi slat slam wuxuu yeeli jiray calaa casha gudaheeda xagga guduhu u jeedi jiray wa jacala fasahu mima yali kafa wuxuu faskiisa yeeli jiray mima yali kafahu dhinaca xiga calaa cashiisa calaa casha dhinaca xiga waa hoos macna hoosuu xijin jiray wanaqasha fiihi wuxuuna ku qoray muxamedun rasuulu llah wanaha wuxuu reebay an yanqusha axadun calayhi qof kale inuu wax ku naqshadeeyo nebigu waa reebay calayhi salaatu wasalaam waxaan waxaan ahayn muxamedun rasuulu llah in naqshi looga dhigo nebigu waa diiday calayhi salaatu wasalaam wa huwa aladii saqata waana midka ku dhacay min mucayqiibin mucayqiib midka uga dhacay weeye fii bi'ri ariis saxaabiga la yidhaha mucayqiib midka uga dhacay weeye ceelka la yidhaahdo bi'ri ariis waa soo marnay ceelkaasi inuu ka agdhowaa masjidu quba ceelkaas ayuu uga dhacay saxaabiga uu ka dhacayna waa mucayqiib mucayqiib halkaa uga dhacay faraantigaasi faraantigaasi nebiga uu wadan jiray calayhi salaatu wasalaam fiduu ka samaysnaa xadiidkan wuxuu daliil u yahay in raggu isticmaali karaan faraanti ka samaysan min fida waa u bannaan tahay laakiin dahabku waa xaaraam oo raggu ima bannaana inay isticmaalaan faraanti dahaba culamada qaarna waxay yidhahdeen oo dahabka xataa faraantigu wax yaroo dahaba hadday ku jiraan uma bannaano in ragga isticmaalaan qayb yaroo ka mida faraantiga hadduu dahab yahay inta kale hadduu doono fidaha noqdo ragga uma bannaana laakiin fidadu waa jaa'is iyo wixii kale oo faraanti laga sameeyay sida bir iyo wixii la mida xadaana qutayba bnu saciid qaala xadaana xaatim bnu ismaaciil can jacfar bni muxamed can abiihi qaala wuxuu yidhi kaana alxasanu walxusaynu radia allahu canhuma xasan iyo xuseen waxay ahaayeen yatakhatamaani fii yasaarihimaa kuwa faraantiga u isticmaalo fii yasaarihimaa bidixdooda bidixda gashan jireen xadaanaa cabdالlahi bn cabdالرaحmaan qaala xadaanaa mxamed ibn ciisa wahuwa ibnu طabaac qaala xadaanaa cabaad bn اlcawaam can saciid bn abi caruuba can qataada can anas bni maliki radi اllahu canh ana الnabiya salى اllahu alayh waslama kaana yatakhatamu nabiga calayh الsalaatu wasalaam faraantiga wuxuu u isticmaalaya fii yamiinihi midigtiisa wa qaala abu ciisa abuu ciisa wuxuu yidhi waa tirmidi haadaa xadiiun hariib xadiidkan wuxuu yidhi waa xadiid hariiba laa nacrifuhu ma garanayno min xadiidi saciid bni abi caruuba can qataada can anasin can الnabiy sal ly slam naxwa haada xadiidkan oo kale ila min hada lwajhi ilaa wejigan hadda halkan aan ku sheegnay mooyaane warawaa bacdu asxaabi qataada asxaabu qataada qaar ka mida waxay ka wariyeen can qataada can anas bni maliki radi allahu canh can الnabiyi salى اllahu alayh wasalam anahu kaana yatakhatamu nabiga calayhi salaatu wasalaam inuu faraantiga u isticmaali jiray fii yasaarihi bidixdiisa wa huwa xadiiun waana xadiid laa yasixu ayضa oo nabiga aan ka sugnaanin calayhi salaatu wasalaam xadiidkan in nabiga calayhi salaatu wasalaam faraanta uu isticmaalay bidixdiisa nabiga calayhi salaatu wasalaam waa ka sugantah axaadiidda qaarna waxay ku soo arooreen fii saxiixi muslim in rasuulka calayh isalaatu wasalaam faraantii uu isticmaalay fii yasaarihi qaala xadaanaa moxamed ibni cubaydillaahi almuxaaribi qaala xadaanaa cabdilcasiis ibni abi xaasim can muusa ibni cuqba can naaficin can ibni cumara radia allahu canhuma qaala wuxuu yidhi ittakhada rasuulu llah sala allahu calayhi wasalam nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu samaystay khaataman faraanti min dahabin dahab ka samaysan fakaana yalbasuhu nabigu waa labisan jiray faraantigaasi fii yamiinihi midigtiisa ayuu ku labisan jiray fatakhada annaasu dadku waxay samaysteen khawaatiima faraantiyo min dahabin dahab ka samaysan fataraxahu rasuulu llah sala allahu calayhi wasalam nabiga calayhi salaatu wasalaam faraantigii dahabka ka samaysnaa waa tuuray wa qaala wuxuu yidhi laa albasuhu abadan weligay labisan maayo fataraxa annaasu dadku waxay tuureen markaa khawaatiimahum faraantiyadooda khawaatiim waa jamcu khaatam yacnii faraantiyadoodii ayay dadku wada tuureen markuu nebigu tuuray calayhi salaatu wasalaam iqtidaa'an binnabiyi calayhi salaatu wasalaam xadiidkan marka sheikhu xubaabkan ugu khatimay inay bannaanayn in la isticmaalo faraantii dahab ka samaysan raggu inaysan u bannaanayn amaa dumarku waa u bannaan tahay in faraantii dahab ka samaysan isticmaalaan dumarku waa u bannaan tahay laakiin ragga waa ka xaaraam halkaa sheikhu raximahullah wuxuu ku khatimay ama uu kusoo gebagabeeyey axaadiida ku soo aroortay sida nebiga calayhi salaatu wasalaam faraantiga u labisan jiray qaar ka mida dhammaantood maya waa bacdi ka mida ayuu halkan kusoo gebagabeeyey faraantiga marka isticmaalkiisa khulaasadeedu waxaa waye inay bannaan tahay hadduusan dahab ahayn faraha loo isticmaalayo inay noqdaan faryarayda iyo midda ku xigta labada gacmood in midigta ay badan tahay isticmaalkeedu laakiin bidixdana waa u bannaan tahay oo labadaba qofka waa u isticmaali karaa laakiin hadda faraantiyada jira qaarkood dadaa macruuf ku ah qof daalibi cilmiya ama wadaada inuu soo labisto faraantii loof ku sawiran yahay ama loof ku qoran loof soo lama yaqaan yaa lagu yaqaanaa inay labistaan ciyaal suuqyada ciyaalsiiyaha iyo kuwaan akhlaaqda lahayna macruuf ku ah laakiin qof daalibi cilmiya inuu ku soo labisto faraantii noocaas oo kale ah atashabuh biahli lfisqi ma bannaana inaad isku shabahdo dadaan wanaagsanayn oon akhlaaq fiicnayn oo haddii lagugu arkaba lagugu tuhmayo inaad ayaga ka mid tahay ama aad ka agdhowdahay cirdigaaga inaad dhowrto waa muhiim waxaa jira faraantiyo fara badan oo raggu isticmaalaan oo aan lahayn ama aysan ku qornayn waxyaabahaas dhaawacaya akhlaaqdaada iyo cirdigaaga waa isticmaali karta waana kuu bannaan tahay laakiin faraantiga isticmaalayso faraanti rageed ha noqdo maaha inaad ku labisato faraanti dumar lagu yaqaan ama kuwa dumarka isku ekaysiiye lagu yaqaan annisa wa ashbaahu nnisaa faraantiyadooda waxba ha isticmaali faraantiga ragga lagu yaqaana raggu labistaan oo aysan ka muuqanin waxyaabaha ama astaamaha lagu yaqaano dadka aan wanaagsanayn faraanta ka nasahan ka maran waana tiro badan yihiin wayna noocyo badan yihiin ayaga isticmaal ama fidaha ka samaysnaadaan ama nooc kalea ka samaysnaadaan waana kuu bannaan tahay inaad faraanta qaadato nabiga calayi slat slam waa ku labisan jira min fida asoo ka samaysan midig iyo bidix mid doontaad u isticmaali kartaa labada jaanibba axaadiidu waa ku yimaadeen laakiin waxaa muhiima qofka mar walba cirdigiisa inuu dhowro waman ittaqa shubahaat faqad istabra'a lidiinihi wa cirdihi baabu maa jaa fii sifati sayfi rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam wuxuu baabu yahay maa jaa wixii ku yimid fii sifati sayfi rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam seeftii nebiga calayhi salaatu wasalaam sifadeeda xadaثna mxamed ibn bashaar qaala xadaثna wahm bnu jariir qaala xadaثna abi can qataada can anasi radi allahu canh qaala wuxuu yidhi kaanat qabiicatu sayfi rasuuli اllah salى اllahu عalayh waslama min fida alqabiica bifatxi اlqaaf waxaa lagu macneeyey maqbad sayf waa sayfta meesha laga qabto yacni meesha seefta laga qabanayo oo madaxa seefta ah ayaa waxay ka samaysnayd min fidatin fida xadaثna moxamed ibn bashaar qaala xadaثna mucaad ibni hishaam qaala xadaثanii abi can qataada can saciid bni abi اlxasan albasri raximah اllahu tacaala qaala wuxuu yidhi kaanat qabiicatu sayfi rasuuli اllahi salى اllahu عalayh wasalam min fida xadiidkani waa mursal saciid bni abi اlxasan albasri wuxuu la dhashay alxasan ibni abilxasan albasri saciid waa taabici wuxuuna ka sheekaynayaa seeftii nebiga calayhi salaatu wasalaam meesha laga qabanayo inay ahayd fida oo fida ay ka samaysnayd xadiidka waa mursal laakiin waxaa shaahid u ah xadiidkii ka horreeyey xadiid anas radia allahu canh qaala xadaanaa abu jacfar moxamed ibnu sudraan albasri qaala xadaanaa aalib ibnu xujayr can huud wa huwa ibn cabdillaahi bni saciid can jaddihi liummihi radia allahu canh qaala wuxuu yidhi dakhala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalama makata nebiga calayhi salaatu wasalaam maka ayuu galay caama alfatxi yowma alfatxi maalinkii maka la furtay wa calaa sayfihi walxaal calaa sayfihi seefta nebiga dusheeda u ahaa dahabun dahab wa fidatun iyo fida qaala aalibun aalib wuxuu yidhi fasa'altuhu can ilfida fidada ayaan weydiiyey faqaala wuxuu yidhi kaanat qabiicatu sayfi fidatan seefta meesha laga qabanayo ayaa waxay ahayd fida jadduhu liummih waa masiida ibni malik alcasari alcasari masiida ibni malik alcasari ayaa la yidhahdaa waa saxaabi laakiin xadiidkan waa daciif huud ibni cabdillaahi bni saciid waa majhuul qaala xadaanaa muxamed ibnu shujaac البغدادي قال حدثنا أبو عبيدة الحداد محمد بن شجاع المروذي نزيل بغداد بغداد أيو دقي وحاجرة ننكلو ليرادو محمد بن شجاع البغدادي أو مطروع لكن ننكن معه ننك مطروع ننكن وحال ليرادو محمد بن شجاع المروذي naziilu baqdaad albaqdaadi waxa loogu nisbaynayo wuu degay qaala xadaanaa abu cubaydata alxadaad magaciisa waxaa la yidhahdaa cabdulwaaxid ibni waasil albasri can cuhmaan ibni sacd alkaatib can ibni siriin maxamed ibni siriin qaala wuxuu yidhi sanactu sayfii seeftayda waxaan ku sameeyey calaa sayfi samurata ibni jundub radia allahu canh seefta samura ibnu jundub macnaha waa ku jaangooyey oo say u samaysneed oo kale ayaan seeftayda u sameeyey wa zacama samura samura wuxuu sheegay annahu sanaca sayfahu sayftiisa inuu ku sameeyo ku jaangooyey calaa sayfi rasuuli illaah sala allahu calayhi wasalam nabiga calayhi salaatu wasalaam seeftiisa wa kaana wuxuuna ahaa seeftu nabiga xanafiyan wa kaana xanafiyan yacni waa nisba ilaa bani xaniifa bani xaniifa waa qabiila waana qabiilada uu ka soo jeeda musaylimat lkadaab qabiilku ka dhashaa waxaa la yidhahdaa banu xaniifa seefaha qabiilkaas siday u samaystaan seefahooda iyo noocoodao kale ayay ahayd seefta nebiga calayhi salaatu wasalaam xadiidkan waa daciif ciladiisu waa cuhmaan ibni sacd almu'adin alkaatib cuhmaan ibni sacd waa daciifu اlxadiid قال حدثنا عقبة بن مكرم البصري قال حدثنا محمد بن بكر عن عثمان بن سعد بهذا الإسناد نحوه وأسل سندك عثمان بن سعد ما أسل كجرا على كل حديث كان هو ضعيف باب كان وحاكسوا حديث أوه الرئيه xadiid anas radi allahu canhu kaanat qabiicatu sayfi rasuuli illaah sala allahu calayhi wasalam min fida xadiidkaasaa saxiixa xadiid saciid bni abilxasan waa mursal laakiin waxaa shaahid u ah xadiidka ka horeeyey xadiid samura radia allahu canh waa daciif waxaa kaloo ka horeeyey xadiid samura xadiid masiid xadiid masiida ibni malik oo ciladiisu u ahaa huud ibni cabdillaah idan baabka waxaa ka sugan xadiidka ka hadlaaya in nebiga calayhi salaatu wasalaam seeftiisa meesha laga qabanayo ay fido ka samaysan tahay wixii ka soo haray baabka ku jira axaadiida waa daciif baabu maa jaaa fii sifati dirci rasuuli illaah sala allahu calayhi wasalam wuxuu baabu yahay maa jaaa wixii ku yimid fii sifati dirci rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam dirca nebiga calayhi salaatu wasalaam sifadiisa aldirc waxay culimmadu ku fasireen jubbatun min xadiid waa jubba ka samaysan bir waxaana loo isticmaalaa xuruubka iyo dagaalada si dhaawacyada iyo garaafooyinka jirka looga difaaco sifadii marka dircii nebigu xidhan jiray calayhi salaatu wasalaam cinda alqitaal sifada uu ahaa ayuu baabkaani ku saabsan yahay xadadanaa abu saciid cabdullaahi bnu saciidin alashaj qaala xadaanaa yunus bnu bukayr عن محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن أبيه وعباد بن عبد الله عن جده عبد الله بن الزبير بن العوام عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال وحير كان على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد درعان نبي عليه الصلاة والسلام وحد دشي مالك أحد لبد درع يوتي فنهض wuxuu u hinqado u kacay ila asakhrati sakhradii iyo dhagaxii haggii sakhradu macnaha waa dhagax dul yiilay meel sare inuu korow damcay calayhi salaatu wasalaam falam yastatic ma awoodin fa aqcada wuxuu fariisiiyey dalxata dalxa ibni cubaydillaah ayuu wuxuu fariisiiyey taxtahu hoostiisa fasacada annabiyu sala allahu calayhi wasalam nabiga calayhi salaatu wasalaam dalxa ayuu dusha ka koray xata istawaa ilaa uu ka sara maray cala sakrati dhagaxii qaala wuxuu yidhi fasamictu nabiya sala allahu calayhi wasalam zubayra dhahaya waxaan maqlay nabiga calayhi salaatu wasalaam oo yaquulu dhahaya awjaba alxa awjaba alxa macnaheedu waxa waaye facala ficlan yuujibu lahu ljanna alxa waa waajibiyey macnaheedu waxa waaye wuxuu sameeyey ficil janno u waajibiya ficil janno u waajibinaya ayuu dalxa la yimid radia allahu canhu maalinkaasi yowma uxud waa maalinkii nebiga la dhaawacay calayhi salaatu wasalaam oo la dakray ilkihiisa qaybo ka midana la jabiyey nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu damcay marka inuu meeshaasi koro ou sakhrada iyo dhagaxa uu ku dul fadhiisto waa awoodi waaye dalxa u fadhiista radia allahu canh nebiga dalxuu ku istaagay sidaasuu ku koray idan dalxa wuxuu sameeyey ficil aada u wanaagsan oo inuu nebiga calayhi salatu wasalaam meeshuu doonayay u fududeeyey lidalika nebi calayh isalaatu wasalaam wuxuu yidhahday awjaba alxa ay facala ficlan yuujibu lahu ljanna wuxuu sameeyey ficil alxa radia allahu canhu janno u waajibiyey ficilkaasna waa qucuuduhu linabiyi sala allahu calayh wasalam fadhiisigii nebiga uu fadhiistay ilaa nebiga calayh isalaatu wasalaam uu koray meeshii uu doonayana uu sidaa ku gaaray qaala xadaana ibn abi cumar wa huwa muxamed ibnu yaxya qaala xadaana sufyaan ibnu cuyayna عن يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عليه يوم أحد مالك أحد نبي قدشي وحا هذا درعان لبدرع قد ظاهر بينهما أي جمع بينهما وكل مي لبدا درع نبي عليه الصلاة والسلام ظاهر بينهما معناه هذا وحا وإسكدول قشتيوه لبدا درع نبي عليه الصلاة والسلام miduu gashtay midda kalena waa ka dul gashtay labisa ixdaahumaa fowqa alukhraa yacnii middood ayuu labistay midda kale korkeeda marka waa jamciyey oo waa isku dul gashtay nebiga calayhi salaatu wasalaam maalinka uxud labadaa diric ayuu isku gashtay labadaa xadiid sheikhu raximahullah ayuu kusoo koobay baabkii ku saabsanaa sifadii dirciga nebiga calayhi salaatu wasalaam oo u qaadan jiray fi lxuruub iyo markuu dagaalada gelayo labada xadiidna waxaa ku jirta in nebiga calayhi salaatu wasalaam maalinka uxud uu watay laba dirac maalinka uxud rasuulka calayhi salaatu wasalaam laba dirac buu watay diracaasi uu nebiga wato calayhi salaatu wasalaam oo lagu fasiray jubba min xadiid macna dirac ayaa wuxuu yahay jubba min xadiid jubbad ka samaysan bir ka samaysan wuxuu u qaadan jiray waa lilxuruub rasuulka calayhi salaatu wasalaamna markuu dhimanayay dircigiisu wuxuu ahaa marhuunun cinda yahuudiyin nin yahuudiya agtii ayuu rahan ahaan u yiilay macnaha rasuulka calayhi salaatu wasalaam raashin uu ka deensaday yahuudiga rahan ahaan buu yidhi u sii hayso ilaa aan kaaga keenayo lacagtaada rasuulka calayhi salaatu wasalaam intuusan yahuudiga u gudin wuxuu isku lahaa oo deentiisa uusan siin ayaa ajashu u timid markuu nebigu dhintay calayhi salaatu wasalaam dircigiisu wuxuu ag yiilay nin yahuudiya oo uu ka qaatay raashin uu ka deensaday taana waxay tusinaysaa sida nebiga calayhi salaatu wasalaam uu xaalkiisu ahaa cinda mowtihi macnaheedu maahan inuu nebigu calayhi salaatu wasalaam waxba aysan soo geli jirin waxyaaba badanaa soo geli jireen laakiin waa sii bixi jireen agtiisa waxba kuma hakan jirin calayhi salaatu wasalaam haddii maal soo galo ama hanti ay soo gasho wejiyo kala duwan ay ugu timaad waa farraqi jira calayhi salaatu wasalaam manuu aabba yeeli jirin oo ciddii timaadda iyo qof alla qofkii uu arko marka uu isleeyahay waa u munaasab in la siiyo nabiga calayhi salatu wasalaam oo ku bixi jira waana sii jira lidaalika markuu dhimanayay hanti kama tegin rasuulka calayhi salaatu wasalaam laga dhaxlo haddii uu hanti ka tegi lahaana ma la dhaxleen maxaa yeelay ambiyada lama dhaxlo macshara alambiyaai laa nuurath maa taraknaa sadaqa waxay ambiyadu ka tagaan sadaqa waay oo waa la sadaqeeyaa ee ambiyada lama dhaxlo laakiin haddana maca daalika nebiga calayhi salaatu wasalaam waxba kama teginoo asoo addeen lagu leeyahay ayuu adduunyada faaruqay oo dalxa nin yahuudiya diraca nebiga calayhi salaatu wasalaam uu ag yaallo wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina muxamed wcala aalihi wsaxbihi ajmaciin والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين